gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale iyo ku qaybgalay munaasabad laka abaalmariyay aana ku mid a shaqaalo waxda gurmudka degdega ee dabdamiska dowlada hoose ee xamar howlwadeenada dabdamiska dowlada hoose ee xamar iyo way ballanka mahadnagaysada nafhurnimada leh iyo naftiyo ankuhuraayaan badbaadinta naftiyo iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed agaasimaha waxda dabdamiska dowlada hoose ee xamar oo ku hadalay munaasabada laka abaalmariyay shaqaalo waxda dabdamiska dowlada xamar iyo weybowse sheegay in marar badan iyo naftiyo halis ingalaasa badbaadinta hantidiyo munaasabadan kooban oo aan ugu talagalnay inaan maaragtay shaqaalaha gurmadka deg dega ah oo runtii shaqo adag oo baaxadle ka qabta gobolkan banaadir oo ka kooban labaatan degmo mudana guddoomiye runtii shaqaalahan waxay ka shaqeeyaan shaqo aada u adag hameenkii marka la gaaro siddeed saac oo hameennimo ama xilliyada dambe degmooyinka fog oo kale dad baa ka dhaca waxaa dhici karta iyadoo ammaanko uusan si fiican u sugnayn inay ku baxaan in naftooda ay ku biimeeyaan meelo halis ah waxyaalo dadkii hantidii dadkii ayagu lahaa ay ka carareen inay ayagu naftooda ku biimeeyaan oo ay u gurmadaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale yaan mahadnagay howlwadeenada dabdamiska dowlada hoose xamar sida naf hornimada leh iyo naftiyo unku huraayan badbaadinta nafti iyo maal muwaadiniinta soomaaliyeed waxaa farxad inoo ah sharaf inoo ah inaan maanta idin kala soo qayb galno munaasabadan lagu guddoonsiinayo shahaadada xubnihii ugu muhiimsanaa ee gudashada shaqadan wanaagsanaa ee qeybaha kala duwan ee gurmadka degdega ah iyo in aan daawano halkan bandhig runtii ay sameeyeen laba kooxood oo ka tirsan waaxda gurmadka degdega ah oo isugu jiro qeybta damiska iyo qeybta gargaarka caafimaadka runtii waxaa ka muuqanaya halkan xirfad aqoon runtii aada iyo aada u sareysa waan idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaan u mahad celinaynaa taliyayaasha iyo agaasimaha oo ayagoon runtii qaatay kaalin runtii mug leh